الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم الظلم dulmiga xaaraamnimadkiisa baabkiisii weeye kallay dulmigu atacadii ama alcudwaan cala algayr waa la yidhaahaa dulmi xadgudubka cid lagu xadgudbo atasaruf fii xaqi اlgayr ama fii maali اlgayr bigayri xaq adigu cid wax kale oo dad kale waxay leeyihiin oo xaq la-aan loogu tasarufana dulmi way noqotaa ee wadcu shayi fii gayri mowdicih shaygii oo halkiisii meel aan ahayn la dhigana dulmi way noqotaa marka haddaba tacadigii iyo tasarufkii wax kale idan la-aan loogu tasarufayo wax kayr leeyahay iyo wixii waa anwaacdii dulmiga ee xaramnimadkiisii buu baabkiisii yahay xadaثna cabdالlahi بn cabdالرaحman بn bahram الdarimiyo qaala xadaثna marwano يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم سندku waa dadka le kitaabka kusoo wada noqnoqda dhammaantood marwan ibn moxamed laga bilaabiya inta ka dambaysana dee saxaabiguna dimashq ama sham muduu joogayo waa sanad shaamiya weeyo waa sanad reer shaama kolley daarimina waa galay shaam dee cilmi doon waa u galay yaanu degaankaa isagu kaba mid ahaaninbe marka haddaba abudar ayaa wuxuu yihi can inabiyi salى اllahu alayhi wasalama wuxuu ka wariyey rasuulkii ilaahay fii ma rabaa wixii uu wariyayoo rasuulkuna can illaahi tabaaraka wa tacaala annahu qaala oo xadiidku xadiid qudsi weeye rasuulka ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inooga warinaya ilaahay subxaana wa tacaala iyadoon dee qor laakiin waa qeybtii kale adigu dee waxyi oon xadiid qudsi weeyo qur-aan maahayn marka ilaahay baa wuxuu yihi yaa cibaadii addoommahaygiiyow inii anigu xaramtu waan xarimay addulma dulmiga calaa nafsii naftayda waan ka xarimay oo dulmi aniga waan ka nasahanahay waan ka dhowrsoonahay dulmi asal ahaan igaba dhacaya maba jirto oo dulmiga naftayda waan kaba xarimay wajacaltuhu dulmiga waxaan ka dhigay beynakum dhexdiina muxaraman kula xarimay oo dee isagidinka dhexdiinana dulmigu xaaraam weeyo waan xarimay inaad wax dulmiyaa la timaadaan ama dulmi kuba dhaqaaqdaan ee falaa tadaalamuu ha isdulmiina addoommahaygiyow oo barhkiin barhka kale dulmigu waa xaaraam anna waan ka nasahnahayba waxa weeyaan idinku dhexdiina ha isdulmiina kollayna labadii tood ee mudaarica mid ahaan baa takfiifaan u go-aan ee asalku falaa tatadaalamuu buu ahaa falaa isdulmiina kolley waa xadiis weyn oo dee adugu bal dee se kala duu ilaa arbacuunkii inoogu yaalay oo dee aad soo aragteen oo aqrideen in xadiidku marka la eego mansilad iyo ahmiyada uu leeyahay akhirkun baan sheegi doonaaye waan laqbaynaynaa un waayo sheekhaa soo qaadi doona biidn illaahi tacala ama muslim baaba dee hadalkiisa aan ku arki doonaa yaa cibaadii addoommahaygiiow kullukum dhammaantiin waa mid kastoo idinka idinka midi daalun ku hallowsan weeye oo haddii dee isaga iyo naftiisa isaga iyo hawadiisa iyo laysku daayo kolley waxaa ka qaalib noqonayaba hawe iyo naf iyo shaydaan iyo waa lumaya marka mid kastoo idinka idinka midi waa hallowsan yahay ilaa man hadaytuhu kuwaan anigu hanuuniyo uun mooyaane efastahaduunii aniga hanuuni weydiista oo iga dalba hanuun wanatan dee laynoo jideeyeyba bal laynagu farad yeelay salaad kastoon tukanaynan faatixada aqrina ay kuba sugan tahay ay ka mid tahay aayaadkeeda ihdina siraada almustaqiim ilaahay aan hidaayo weydiisanayno aniga hanuun iweydiista ahdikum anaa idin hanuunin bal xadiidku kolley waan dee inoo socon doonaayo oo dee casharku si inoogu socdana joogsi badan ma lehe laakiin mansiladiisa isagu marka dambu baan yar ishaari doonaa bal meelaha lagaba dayi karo isagoo aada u sharxanna waan sheegi doonaa biidn illaahi tacaala waxaa halkan adigu culimmadu ama shuruuxdu ay soo qaadaanuun xadiidkii saxiixa kuba sugnaa ee rasuulka ilaahay yihi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kasta oo dhashaa wuxuu ku dhalanayaa fitradii islaamnimadii ama fitradii saa neefka xoolahiiba markaa uu dhalo uu dhalo neefkan uu dhalaya uu yahay neefkaa dee xubnihiis iyo wixii aan sumad lahayn aan calaamad lahayn ee dhegtiisii aan la jeexine wax ku yaallaa jirin ay wuxuu dhan yihiin ayuunba ay dee dadkuna yihiine laakiin markaa ama labadiisii waalid iyo biadi ama yahuud ka dhigi nasraani ka dhigi majuusi kaba dhigi saa neefkuba marka dambe un dadku ay sumad iyo daclo ay ka jeexaan iyo dhig waxay googooyaan iyo waxay kula kacayaan iyadoo markii hore ilaahay isagoo saliima oo waxa aan lahayn uu abuuray oo xadiidka laftigiisay ahayd marka waana taas oo dadku fitradii bay ku sugan yihiin xadiidkana maxaa ku sugan dhammaantiin waa halowsan tihiin kaan hanuuniyo un mooye bal marka culimadu waxay leeyihiin un kolley waxba mucaarado iyo mukhaalafa ma jirtee xadiidkani laba mid ayuu kuba xambaarnaanayaa mid ahaani waxa weeye dee marka la eego intaan shareecada la keenin en ilaahay rasuulka ilaahayba sooba dirin dadku ama aan rususha loo soo dirin aan xaqii loo caddayn dadku jahaalo iyo dalaalo dee ayay kuba sugnaayeen markii dee shareecadii ay timaa kii diiday un mooye kii hanuunayo dalaaladii uu kaba baxayo marka waxa weeyaan un waa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bictadiisii iyo in wixii kaba horeeyey siday xaalada dadku ay ahaayeen waa macnaha ay barhkood ishaareen macnaha kale in laqbadeedii kuba horeeyey oo ah haddii dadka dee imaka sax fidradaasi waa lagu abuuray fidradu waxa weeyaan waa isticdaadkan ay u leeyihiin xaqa inay aqbalaan oo ay dee taasna kuba sugan yihiin haddii bal iyaga iyo fidradooda la iskuba daayo oo bal maalan taas marka ay adon waalidkii iyo biaya waxyaalo gelin kolley xaqani waa u muuqan lahaaye laakiin bal haddii dee ruuxa iyo shahawaadkiisii iyo bal markaa waxyaalahan kale mudilaadka dee aan ilaahay hanuunine faraa loogaba qaado kolley waxyaalahaasi raad bay ku yeelanayaan oo way halaynayaan ruuxii ilaahay markaa subxaana watacaala hanuuniyey baa waxaa kaba badbaadaya oo kaba badbaadaya bal markaa waxa weeyaan hidaayadu waa ilaahay subxaana watacaala xaggii sa risqiga iyo umuuraha inoo dambeeyaaba xaggiisa ay yihiinoo dhammaantiin haddaba xaaladiinu taasay tahay kaan anigu hanuuniyo un mooye hanuun iweydiista waan idin hanuunin markaasi fastahduuni ahdikum waan idin hanuunin waa jawaabtii dalabka tanna ama amarkaa hore jawaabtiisiibuu ku jasmsan yahay yaa cibaadii addoommahaygiyow kullukum dhammaantiin jaa'icun ruux kastoo idinka idinka midi waa gaajaysan yahay ilaa man adcamtuhu kan anigu qoodiyo un mooye fastadcimuunii iweydiisa aniga risqi iyo cuntaba iweydiisa udcimkum waan idin qoodin waan idin arsaaqiba yaa cibaadii addoommahaygiyow kullukum dhammaantiin waa mid kastoo idinka idinka mid ee caarin ku qaawan weeye ilaa man kasawtuhu ku aan anigu huwiye mooye anoon anigu ku arsaaqo wixii uu huwanayey mooye fastaksuunii aniga waxa i weydiisataan dee huwin aan wax idin huwiyo aksukum waan idin huwin barnaaduu kolley xadiidku waxa weeyaanuun waa wuxuu dee baraarujin u yahay laynoo sheegayaa faqrigeenna iyo baahideenna iyo cadsiga iyo awoodarada aynaan waxba wixii inaga maslaxadeenna inoo ahaa aynaan soo jiidan karinun inagu quwadeenna iyo qudradeenna iyo taa aynaan ku soo jiidan karin wixii dhibta inooguma sugnaa aynaan iskaba daafici karinun haddaan rabbi subxaana watacaala dee taas inoo dhib yaraynoonu isagu inoo sahlinoonu inoo fudaydin dee hadday tahay jalbiga masaalixda iyo hadday dafciga madaarta ay tahayba marka ayn waxa weeye oo dee ruux kasta waa xaaladiisaa tan ah sifadiisaa tan ah waa faqrigii ibnu aadam waa dacfigii waa cajzigoodii kii ilaahay subxaana wa tacaala haddaba arrinkaa kaba saaro ee uu siiyo risqigan dee cuntada u noqonayo ama hugan uu siiyo kaasunba ah dee kii isagu waxaan helaya ka kale wax alla wuxuu qabsan karo uu soo jiidan karaa ma jirto waxani waa ilaahay to dee siintii iyo risqigii iyo bixintii weeye haddaba anigay weydiisa umuurahoo dhami anay gacantayda ku jiraan weeyaani iweydiisa anaa idin siin yaa cibaadii addoommahaygiiow inakum idinku tukhdi'uuna waa gefaysaan bileyli wanahaari habeenkiiiyo maalintii macnaa hadiyo goor khada iyo dunuub baa idinkaba dhacaya oo taas waa gefaysaan habeenkiiiyo maalintiiba kolley bal lafdigan riwaayada mashhuurka ee kitaabkeenna ama saxiixa muslim iyo dee taas ama xadiidka waa ta'da oo la damiyo tukhdi'uuna laba yidhaaho bal waa la wariyeyna takhda-uunana waa la wariyey haddii bal jaanib la eego dee culimada luqad ma barhkood ama culimada qaarkood in labada ficil bal matalan midna waa hulaathi un midna waa rubaaci haddaan ta'da fadxino ficil hulaathi u noqon haddii aan ta'da daminana dee wuxuu noqonayaa tada markaa daminana wuxuu noqonayaa ficil rubaaci waa akhdaa yukhdiu iyo khadi'a yakhda'u markaa culimada qaarkood baa waxay labada maado ku kala farqiyaan marka wuxu uu yahay dee kan ismiga iyo waxaan loo bareerayo camdi loogu dhacayo hulaasiga ayay tahay bay idhaahaanoo khadi'a yakda oo waa arin camdi iyo ulakac kuba dhacaya istakfir lanaa dunuubanaa inaa kunaa khaadi'iina wanadkaas haddii bal maalan markay akhda'a noqoto waa tii khada ah oo waxa weeye oo dee bal matalan wixii aan camdi ugaba dhicine laakiin xadiidku markaan leenahay labada riwaayo kuba yimi bal oo tafriqadaasi waxay keenaysay dee in takhda-uuna la idhaan tukhdi-uuna la odhan waayo waa gefaysaantu waa dembigii lagu dhacayo ismihaan loogu dhacayo ruuxana ismi ugaba imanayey waa wixii dembi ugaba imanayay haddii aan idhaahno waa taas aan dee bal matalan baabka kale aan kuba fasirno waxaan camdi uba dhicin waa waxaan dembi lahayn bay noqon layde laakiin culimada qaarkood taha kuba kala farqiyeene iyadoo wuxuu ismi yahayna akhdaa yukhdi waa la isticmaalaa waa laba luqoo jirta si uu imaam nawowiba halkan imaka soo naqlinayo marka haddii tukhdiuuna la yidhaahana ma keenayso gef ruuxii kaba dhacay oonu ku talagelin oonu u qastin ma keenayso waa dembigii laguba dhacayay haddii takhda-una la yidhaahno dee waa macnihii ay lahaydbo akhda'ana iyadoo wuxuu ismi iyo camdi yahay waa loo isticmaalaa ma loqon jirta weeye culimada qaarkood yaanay bal taas dee sooba naqlininba labada maadana saaha ku kala farqiyeene bal markaa waxaan leenahay waa macnahaasun imaka mid keliya un weeye tukhdi'uuna bileyli wanahaari wa ana aniguna akfiru waan dhaafayaayo addunuuba danuubta jamiican dee wixii laga toobad keenay iyada haddii dee lagu dhinto oo dembigii iyadoon laga toobad keenin shirki ilaahay ma dhaafayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi oo haddii laguba dhinto laakiin markay noqoto wax laga soo noqday istikfaartan eeg dembi dhaafi weydiisa waa ka toobadkeeno dembigii kaba soo noqda kaas dembina laga soo reeba dembi lasoo reebayaa ma jirto waana akfiru dunuuba jamiican ee fastakfiruuni waa dunuubta gefka habeen iyo maalin idinkaba dhacaya mar kastaba idinkaba dhacaya ka soo noqda weeye aniga dembi dhaafi weydiista faاstakfiruuni akfir lakum waan idin dhaafi yaa cibaadii addoommahaygiio inakum idinku lan tabluquu ma gaadhaysaan durii dhibkayga oo fataduruna deede macsiya iyo waxyaalo kaloo laba timaadaan iyo macaasidan ina aniga dee iguma dhibaysaan oo wax iguma yeelaysaan oo dhibkayga ma gaadhaysaan oo fatadurunii bal haddaa gaadhaysaan ay dhibi lahaydeen markaas macsiyadiinana markaa wax alla wax iga soo gaadhaya iyo kufrigiina iyo haddaa waxaa isku wada raacdaan taas waxba iga soo gaadhi maayaan walan tabluquu ma gaadhaysaan nafci waxtarkaygana oo daacaadkiinan iyo waxaan oo dhammina mid aniga waxii taraysa maaha mid aan ku intifaacaya maaha oo haddaa dhammaanba wada mudiiciin noqotaana taasi aniga dee waxtarkay ma noqonayso oo ima anfacaysaan weeye nafcigayga ma gaadhaysaanoo fatanfacuni ay anfici lahaydeen waxaan idinkun baa camalkiina ay tahay idinkun buu idinku soo noqon hadduu khayr yahay hadduu shar yahay waa sidaa xadiidka akhirkiisa inooguba iman yaa cibaadi addoomahaygiiow low ana awalakum kiinii hore iyo wa aakhirakum kiinii dambe wa insakum insigiina iyo wa jinnakum jinkiinu waa iyadoon cidi dee insi iyo jin cidi kaba hadhin mid hore iyo mid dambe kaanuu ay ahaadaan oo hadday yihiinba calىa atqىa qalbi rajuli waaxidi wa calىa taqwى atqىa qalbi rajuli waa nin qalbigii ka ugu cabsi badan cabsidiisaas oo kale ay kuba sugnaadaan ninkaasoo waaxidin keliya oo minkum idinka idinkaga mida macnaha waa ninka idinku cabsi badan marka la eego taqwada uu leeyahoo kale idinkuna aa wada yeelataan oo qalbigiinu marka la eega xagga taqwiyo khashyo ka idinku cabsi badan uu la wada mid noqdo qulubtiina oo dhami waaba nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo kalaa wada noqotaan mazaada ma ziyaadinayo daalika kaasi fii mulkigii mulkigayga shan wax alla wuxuu u kordhinayaa ma jirta mulkigayga yaa cibaadii low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum kaanuu hadday ahaadaan calىa afjari qalbi rajulin waaye waa nin waaxidin keliya oo minkum idinka idinkaba mida qalbigiisa manaa ama ka fujuur iyo xumaan badan dee fujuurkiisaas oo kale aa ku wada sugnaataan oo qulubtiinu ay taa noqoto waaba ibliis maala maa naqasa ma nuqsaaminayo dalika oo dhammaantiin haddaa maaha macsiyo une fujuurka ibliis oo kale isku wada raacdaan iyo kufrigiisaas oo kale ma dhimayso oo dalika arrinkaas waa fujuurkiinaas dee ageesooda marteen min mulkii mulkiga yeesheen waxba kama dhimayo oo wax alla waxaa iga nuqsaaminaysaan ma jirto waxan idinka ayuunbay hadday daacatayna wax idin taraysaa haddii waxa weeyaan macsiyo tahayna idinkunbay wax idi yeelaysaa ee macsiyadiinana aniga waxba igagama dhinmayaan mulkigaygii waxba kama dhinmayaan daacadiinana wax igu kordhayaa maba jirto yaa cibaadii low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum qaamuu hadday istaagaan fiihi saciidin saciid waaxidin keliya oo bannaan keliya ay isugu soo wada baxaan dhammaantiin insigiina iyo jiinkiina kiinii hore iyo kiinii dambe fasa'aluunii mid kastaaba wixi weydiiso waa xawaa'ijtiisa iyo muhimaadkiisa isagoon wuxuu iskula hadhay jirin baahidiisii mid kastaa uu weydiisto oo faacdaytu aan siiyo kula insaanin insaan kastaba mas'alatahu su-aashiisii waa su-lahu weeye waa wixii uu iweydiistay aan siiyo ma naqasa ma nuqsaaminayo dalika waa cadaayaha aad iyo aad u badan ee ruux kastaba wixii uu doonayey uu helay mima cindii agtayda waxa kuba sugan ee khasaa-inta iyo dee naxariista iyo cadaayo iyo waxa ilaa kamaa yanqusu inta uu nuqsaaminayo uun mooye ama wuxuu nuqsaaminayo almikhyadu irbadi idaa udkhila marka la geliyo albaxra badda oo ruux kastaba haddii wixii uu doonayey la siiyo mid hore iyo mid dambe in siiyo jinni ilaahay khasaa-intiisu waa taa buuxda marna isma dhimayso oo waxa weeyaan waa taa aynu soo maray dee xadii aakhir aliimaan ba ama kitaab liimaan oo kale ilaahay dee khasaa-intiisu inay mal-a tahay oo waxa weeyaan dee waxa uu bixinayo dee ama gacantiisa xo alleyla wanahaar habeen iyo maalinba waxbuu bixinayaa haddana laa yaqiiduhaa shay wax dhimayo nuqsaaminaya maba jirto tanna waa taasuuno dee bal markaynu eegno waxyaalaha inoo muuqda badda waa wixii ugu weynaa ee dee waxyaalahan ah irbadna dee yarideeduna waan ognahay gees kalena waa shaygaa dee aan meel biyo ay soo raacaanba jirin waa taas wax ku dhegayaaba maba jirto oo haddii maka maraya ay wax tahay ama wax kale ay tahay waxbaa soo qaadi laha afkadun hadday leedahay waxbaabe laakiin wax alla wax ku tacalluqaya oo kaga hadhayaa maba jirto haddaba in haddii ilaahay subxaana watacaala dee wax ruux kastaba wixiisi uu bixi uu doonaya uu siiyo wax ilaahay subxaana watacaala khasaa-intiisi iyo mulkigiisii ka dhinmayaa maba jirto weeyaan oo arrinkana waa taqriib oo dee saa mikhyad muxuu dhimi wax alla wuxuu dhimayaa ma jirto waayo wax soo raacayaaba ma jirto qoyaanka yarina waa waxaa iskaba markaa aan halkiiba soo dhaafahaynba in haddaba taasoo kaleba wey waxba kama dhinmayaan ilaahay subxaana watacaala mulkigiisa iyo khasaa-intiisa laftiga mikhyadna marka miimta la kasriye dee ya-dna ay fadxisan tahay waa alibra weeye waayo makhid marka ay tahay waa duntii ama waa khaydkii marka faacdaytu mana ya cibaadi inamaa hiya acmaalukum uxsihaa lakum inamaa hiya kolley waa adaatu xasrigii hiyana damiirkani waa damiirkay odhan jireen damiir alqisa ay odhan jireen oo qisa macnaa waxa weeya damiirkan damiiru shani ay yidhaahaan waxaa ka dambeeyaa fasira waa waxa soo socdaa fasiro wax hore uma laabme waa waxa ka dambeeya jumlada ka dambeysaa fasiraysa ayaa haddii dee la tadkiiriyena damiiru shani bay ka cabireen inahu oo kale haddii la ta'niisiyana damiir alqisay kaba cabireen sa dee فإنها لا تعmى الأbصاaر oo kale فإنaha laa tacmى الأbصاaر tana waa taasoo مaعنaa hiy أعmaaلكم أxsiha لكم baa تfsiir u ah inoo fasiraysa waa ضميirkaa للqiصة ay ka cabirayeen ee ضميiru شhأنi un markaa dee kolle marka la تadkiiriyana ضميiru شhأنi bayna marka waana wax keliyo waxa ka dambeeya ayaa fasira sa marka ضميira qisata ilahay qowlkiisa فإنaha laa tacmى الأbصاaر oo kale ضميirkaa dee waa halkii u laamiyey marka marjicu wax dambeeyo marka maxay noqonaysaa lqbadii inama hiya acmaalukum acmaalukum markaa mubtadan ka dhiganaynaa uxsiiha lakumna waan kaga khabraynaa in jumladaasna tafsiirkii qisada weeye ama tafsiirkii damiirkan damiirushaan ama damiirulqisam inamaa hiya acmaalukum acmaashiin waxa un baabooya acmaalukum acmaashiin uxsiihaa lakum waan idin koobayaa idin dabdinayaa idin xafdinayaa waa acmaashii aad la imanayseen shar iyo khayrba waa taa mala dee ilaahay isagoo dee wax dhaafayaaba aanu jirin haddana xafadana la diray qoraysa xafidaysa oo wax alla wixii ay samaynayeen dadkuna og markaa waan idin koobaya waa acmaashiini oon idin koobayaa uma uwafiikum waan idin oofinayaa iyaha waa jazaheedii waxaa laysu oofinayaa acmaasha abaalkeedii iyo jazaheedii haddii khayr yahayna dee khayr baa jazihi iyadoo weliba loo badiyey oo loo badiyey oo loo buuxiyey hadduu shar yahayna dee bal wixii aan laga dhaafin waa sharkii buu noqon jazahum faman wajada ruuxa hela dee markaa loo waa jazihi khayran khayr helaa falyaxmad ilah ilaah baa waafajiyey waa kaa ilah baana ka abaalmariyey ilaahay uga xamdiyo waman wajada gayra dalika waa khayr wixii aan ahayn waa shar aya wuxuu noqday wixii uu helay falaa yalumana ilaa nafsa de isagaa waxaan sameeyey isagaa geystay isagaana markaa waa kaa ilaahay yihi faاstakfiruunii akfir lakum istikfaartaa laba iman waayo kana toobad keeni waayey marka waa wixii uu geystay dee cod kale yaanu canaananin naftiisa un mooyee xadiid kolley casharku si inoogu socdo waan laqbeeyey waana dee xadiidka in badan soo arkayseen oo de waa ka imaam nawowi raximah اllahu tacaala arbiciinka iyo riyaadka labadaba waa ku soo arooriyaan qaala saciidun saciid baa wuxuu yihi saciidku waa ninkii sanadka xadiidka inooguba sugnaa waa ninka ayn waxa weeyaan saciid ibnu cabdilcaziz isagu abu idriis alkhawlani nin baa udhexeeya waa atbaacu taabiciintiiba isagun saciid baa wuxuu yihi kaana abu idriis alkhawlaniyu abu idriis wuxuu ahaa idaa xadaa bihada alxadiidi xadiidkan marka uu ku waramo oo markuu xadiidkan sheegayo dee uu abudar kaba maqlay jasa waa u fadhiisanaya calaa rukbatay waa ijlaal uu xadiidkan weyneynayo ihtimaam xadiidkan uu ihtimaamayo dee macnihiisan ballaadhan iyo arrinkan uu xambaarsan yahay ayuu jilbuhu u fadhiisan jiray san dee markaan atixyaadka u fadhin oo kale sidaasuu u fadhiisan jiray markuu xadiidka hadduu hadduu markii hore si kale uga fadhiyey xadiidkan marka uu sheegayo taas buu laba iman jiray imaam nawowi ba raximah llahu tacaala kitaabkiisa riyaad saalixiinka xadiidka dee waa kitaabka bilowyadiisa baab lmujaahada ayuu xadiidka ugu dambeeyey wayuu ku soo arooriyaa si aan caadadiisa ahayna xadiidka sanadkiisa ayuu qeybtii ugu badnayd sheegaayo dee wuxuu ka bilaabaaba saciid ibn cabdilcaziz rabiica can abidris can abibeder ayuu matiga ayuu dee isaga kitaabku kitaab asaanid lahayn oo saxaabiga un uu axaadiisa kala qorayay sababta waa si uu hadalkan usoo naqliyo hadalkan yar hadalkan uu soo naqliya markaasi weliba wuxuu raaciyaa imaam axmed ba wuxuu uhi reer shaam ma laha xadiidkan ka sharaf badan bimacnaa ruwaadda reer shaama xadiidkan reer shaam baa laga wariya abuderna shaam waa tegey ragga kalena waa reer shaam abuderna shaam baa lagaba maqlay marka reer shaam xadiidkan xadiid ka sharaf badan ma lahayn bal waxaan leeyahay kolley xadiidka waa xadiid manzilo weyn iyo miisaan weyn leh in sheikhulslam ama taqyudiin ibnu taymiya kolley xadiidka uu sharxay sharax dheer buu kuba sharxay sharxiisna wuu madbacaysan yahay waa xadiidkanun sharxu xadiidi abi dar barhkood dee magaca uga soo naqliyeen malaan isleeya malaa taxqiiqa iyo waxaasaa barhkood keenay sharxiisa fataawiisana waa ku dhex madbacaysan yahay rasaa'il rasaa'il almuniriya la baxday oo ama majmuucu rasaa'il almuniriya oo rasaa'il culimo badan ay lahaayeen oo laysu geeyey oo madbacad dee halmadbaca almuniriya la odhanaya ay sugeynta lahayd oo taas buu magaciye oo laba juz ama afar juz laba mujalad ku madbacaysanna waa ku dhex madbacaysan yahay gaarna waa loo madbuceeyey isagoo taxaqiiqa leh oo malaa ruuxi doono hadduu sharxu xadiidi abi dar la yidhah xataa antareedada waa ku jiraan oo haddii la yidhah sharxu xadiidi abi dar waa ku soo baxayaayo iyadoo saas oo kale boqol iyo soddon iyo safxa uu leeyahy horta dabcadan arkay dee labadaa meeloode kalena kolley majmuucu rasail muniriyana isagoon taxaqiiq lahayn waa ku jira majmuuca waa ku jira ama fataawihiisa weynna waa ku jiraayo bal marka aad iyo aad buu uba sharxay kolleyna waxyaalo badan oo dee imaka ma taabanaya lakin waan idin tilmaamaya on sida loola laabmo waxaa jirta in aimadii dee kolley waa cilmigoodii aada ula yaabka lahaa iyo waktigeennan marka la eego aan dee inna wax muqaarani aanay jirin iyagoo duruufta la haysta iyo kutubtan iyo taasi aanay jirin haddana aqoonta ay lahaayeen waxaa bal jirtay inay culimada hore waaweyneyd caadadooda waxay ahayd markay madaaristii waaweyneyd ee dee markay aada u waaweyneyd ee culimada iyo dal markaas ay dee sheekhyada ay kaba ahaayeen ama ninkuu madrasada mhabe maalinta ugu horeysa uu qabto waxaa laga yaabaa ilaa waxay samayn jireen dersi mexwariyo ama aayad qur'aan oo soo noqnoqoto aayad qur'aan uu dabagala uun durusti kale way socotaay laakiin toddobaadkiiba maalin laysu imanaya waa la yeedhinaya aayaddiisaasun buu wadaa ama dersi marka waxay soo naqliyaan de nasirdin baa soo naqliye taqyudiin subki isaguna waa sheekha dee imaamkaas taqyudiin subki markii uu daar alxadiid alashrafiya mana daar aada u shahiir ahayd ama meel xadiidka laguba dhigatay ugu magac weyneyd weeye waktiyada ibnu salax baa lagu furay markii la furay qabtay aimo waaweyna sa imaam nawowi iyo abushama iyo waxa weeyaan mizi iyo rag badan baa dee markaa sheekhay kaba noqdo isaga dendambeeyey markii uu qabtay taqyudiin subki oo kale xadiidkeenan baa ahaa wixii mixwarka darsigiisa shan iyo toban sanadood buu waday xadiidka balgara adiguba haddaba waxa uu leeyay waa toddobaadkii maalin baa la isugu iman waa jalsa dhan oo dee dhici karta inay saacad qaadato marka waa kolleyna waa dee cilmigoodii ballaadhaaya taase shan iyo toban sanadood buu waa si ibnu naasiridiin soo naqliyo ayuu waday oo xadiidkan markii uu waday waa markuu dee mashaayikhdii sharafiya ba hadlaya sidii loo kala horeeyo kolley arrinku kaama ahayn ibnu taymiya taqyudiin baa la sheegaa suuratu nuux tafsiirkeeda inuu sanado ku jiray sanaday kaba cabiraan oo kale siyar calaami nubala waxaa ku sugan abu ismaaciil alharawi aayaddan qur'aanka ina aladiina sabaqat lahum mina alxusna saddex boqol iyo lixdan majlis bay gaadhay jalasaadkiisii waa aayadaasun waa saddex boqol iyo lixdan majlis xadun majliskuma ha fadhiyaan waa fadhiya waa saacaddan aayaddiin uu kaba hadlayo saddex boqol iyo lixdan intay noqon dee waxaana jirtay ibnu naasiridiin oo kale isaga kutubta waxaan filaya inaan wax siaasa lagaba hayn dee kansubki iyana lama hayo san filayo waa dee imaka dikrigaasun waayo isagaa sheegay ibnu naasiridiin baa majaalistiisi ibnu naasiridiin oo kale markuu daarulxadiid ilsharafiya maalintii uu qabtay darsigii koobaadna xaafid ibnu xajar baa joogay oo socoto ahoo dhowr markaa safarkiisii labaad ee uu shaam tegey ayaa wuxuu aayaddan qur'aankee laqad manna allahu cala lmu'miniina id bacatha fiihim rasuula waa koob iyo toban majlis koob iyo konton majlis bay gaadho intoodii badnayd ayna soo gaadhay waa la madbuceeyey majaalista ibnu naasiridiin ayaa lagu madbuceeyo malaha midhan waa maqan yihiin laakiin koob iyo konton majlis oo suuraddaas aayaddaasuna waa aayaddaasuna adigu bal waa dee taasi wuxubay t wax alla waxay de waaban imika tatabuci karnaa ibnu naasiridiin waxyaalihuu majaalista badankeeda yidhi xadiidka almusalsal bilawaliya oo kale malaa dhowr iyo toban goor buu soo noqnoqdaa majaalistiisaas laakiin waaban heli karnaayo de bal haddaan eegno bal waxaan leenahay taqyudiin subka shan iyo toban sanadood oo dhow dhow wax yar waa intii dee daarta joogay kolley malaa waa shan iyo tobanka isagoo shan iyo toban buu idhahaa ibnu naasiridiina malaa waxba ka dhiman eba ayuu xadiidkan un mixwar u ahaa dersi bal taasna kolley waa radia allahu tacala canhum waardaahum aqoontoodi iyo cilmigoodii dee rag kalena waa ta aan tilmaamay oo bal masalan had iyo goorna caadi ahayd markay madarsa madaarisaas oo kale ninku markaa ugu horeeyuu bilaabo ayaa ama aayad qur'aan ama xadiis baa darsi mixwariya ahaa duruustii kale way soconaysaa oo iyada labadii baa joogto waa la xariisan yahay waa meel mutafariq laba yahay oo casharku had iyo goor kaba socdee laakiin kani waa darsi toddobaad ahoo maalin laysugu yimaado la imanayo la yeerinayo oo dee bal masalan aayadda ama xadiidkaa keliya u haysanayo sanadaha dhan sanadaha dhan wixiina kolley mahada hore lagu celcelinayo intaasba kolley waa cilmi cusubun iyo waxyaale waa la sheegayaaye bal waxaan leeyahay xadiidka mansiladaasuu leeyahy kolley sharaxa uu leeyahay ibnu taymiya taqyudiinna waa sharax dee mutawafiraan leeyahay imikana dee imkaaniyaadkan aan helay ee xaggan dee maktabaadkan ama waxa weeyaan bilaashka ee wax lagalaba bixi karee de antareedada kuwa baahsan kolleyna waa wax laga helayo isagoo isagoo bal dabcada muxaqaqa la helaya maha kuwan kale ee majaamicda kuba jira iyaba maahe laakiin taa muxaqiqiina waa mutawafir baan le iyadoo majaana ruux u helaya xadaثnي abو bكر بن اسحاq qال xadaثna abو msiri qال xadaثna سacيid بن cabdالعaزيز بhada الاسناaد غayra أna marwana atamhma xadيiثا manaa xadiiثka marwan ibn mحamed سacيid ibn cabdالعaزيز buu ka wariyey sanadkan labaadna abو msir oo isna culimadii reer shama ayaa saciid kaba warinaya wuxuu leeyahy lakiin riwaayada imakan kaba soo baxnay marwan baa ka taamsan tan abu musir saciid kaba wariyo marwan baa labadooda marka la eego labada raawi waa isaga iyo abu musir kawada xadiiskiisu taamka iyo waa marwan qaala abu isxaaq abu isxaaq wuxuu yihi xadaثna bhada الxadiiثi alxasan wاlxuseyn bna bshiri wمحamed ibn yaxya qaaluu xadaثna abu musirin fadakaruu اxadiiثa bdurih isxaaqani waa ninkii raawigii dee muslim weeye ibrahim bnu sufyaan waana arin wasaayo طalaaq meelo imaara meelo kala duwan baynu soo arkaynay bal xasan ibnu bishriganna aan kusoo ararkaynay oo waxa weeyaan un dee muslim xadiidka isaga inooga soo wariyey kitaabkiisaba eh laakiin wuxuu ka maqlay xadiidkii abu isxaaq isagoo tilmiidkii muslim ahaa sheekhyo kale oon muslim ahaynoo uu markaa muslim kula simay oo sheekhyadii muslim ama sheekhii muslim la siman waa labada nin ee ilmo bishri xasan iyo xusein xasan ibnu bishrinna hore waynuu soo aragnay ee barhkood baa ka dhigay si wuxuu muslim kaga wariye kamuu warinay raawigiisan ba ama abi ibraahim oo imaka rijaashii kitaabka ma aha ayaa kaba warinaya kolley kitaabkan alkowkob lhaajna xasan ibnu bishirin waxaa dhacay koob iyo tobankii waa dabaqadii koob iyo tobnaade laakiin saddex boqol iyo afar iyo afartankii ayuu dhintay oo kolle xafirayan waa khad ama bacdoodun weeye xaafidki uu kasoo naqlinayaana afar iyo afartankii unbuu qortay laakiin dee istilaaxiisi baa jiro laba boqol un baa qadarna ee saddex boqola salaadma qadarna dabaqaadkiisaas ama boqol baa la raaciya ama laba boqol un baa la raaciya laba boqol iyo afar iyo afartankii walaalkiina adigu bal waa saas محamed iبن yaحya lakiin mqadimadii kitaabka waa mحamed iبn yaحya iبn سacيid الqaطاn mqadimadii kitaabku ku sugnaa meel kale kumaynaan soo araga lakiin mqadimada waa ku jiray intooduba maxay yidhaaheen xadaثna abu msirin markaa mslim bay de iyay la siman yihiinba imaka abubakr iبn isحaaq ayay laba siman yihiin oo markaa dee sanadkii halkii baleeg abubakr iبn isحaaq iyo abu msir abubakr iبn isحaaq buu mslim kaba wariyey markaa uu la siman yahayna maanta abu isxaaq muslim buu la sinmo markuu saddexdan kaba wariyeyba iyaguna abu musir kaba wariyeenoo imika sheekiisii buu la simay waa sanadkiisa caaligun buu inoo tilmaamaya wax kale maaha xadaثna isxaaq بn ibrahim و mحamed ibn musanى kilahuma can cabdiلsamd ibn cabdilwarisi qala xadaثna hamaamun qala xadaثna qataadaة can abi qilaabata can abi asmaaءa can abi darin qaala waa xadiidkii makaan kaba soo haynay laakiin halkuu abu idriis اkhawlani oo abu der kaba warinayay abu asmاء araxabi baa ka warinaya oo qaala wuxuu yihi abu der qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam فيma yarwi can rabbihi tabaaraka wataعaalى inii xaramtu calى nafsi الظulma wacalى cibaadii addoomahaygana waan kaba xarimay falaa tadaalamuu haysdulmina addoomahayo وsاq الxadيiث بنaحوiه وxadiiث abي idrيس اladي dakarnah atmu min hada haddaba xadiidkii abu idriisayn imika kaba soo baxnay baa kan abu asmاء can abi dar ka taamsan manaa riwaayadii u dhamayd waa ka ama dhamayd uu inoo soo naqliyey imika kuwan asaniid iyo meelaha qaarkood ay ku yar kala duwan yihin sida cibaaradan eg inii xaramtu calى nafsi الظulma وعalى cibaadi wajacaltu baynakum muxarama bay tii hor ahayd ee وعalى cibaadi ba imika halkan laba socota kolley wajacaltu baynakum muxarama iyo falaa tadaalamu taakiid bay utahay de manaa xaaraan baan dhexdiina kaba dhigay waa haysdulmina marka falaa tadaalamuna taakiidun bay jumlada u ahayd ee ah inuu xaaraam yahay xadaثna cabdاللahi بn mslmة بn qacnabi qaal xadaثna daud yعni بn qaysi can cubaydالlahi bni mqsami raggani way noo wada horeeyeen can jaabir bni cabdالlahi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala itaquu ka dhowrsada aظulma dulmiga iska ilaaliya dulmiga ka fogaada oo iska ilaaliya faina الظulma dulmigu dulmigii acraadii dulmigii amwaashii dulmigii abdaantii intuba waxa weeyaan de waa dulmi guud ahaan ظulumaatu mugdiye weeye yowma اlqiyaamati oo ruuxii daalimka ahaa en dulmigiisii ka soo noqon adduunyada intuu joogay inaad ciddii uu dulmiyey aan dee waxoodii isaga celin ama aan ka saamaxitaan kaba weyd aan weydiisan wuxuu ku noqonayaa mugdiyo marka ay dadka mu'miniintii nuurkoodu uu dee hor soconayo uu dhinacyadooda soconaye ay wax ku arkayaan isagu dulumaadkan ayuu ku jirayaa taas weeye wataquu iska ilaaliya ashuxa bukriga bukriga kiisa adag baa shuxi laba idhaa ama waxaaba yidhahan albuklu maca xirsin waa bakiilnimo dee ruuxii wixii waa kaa gacan adag xaqii iyo wixii lagu lahaa buu kuwa bakaylayaa laakiin xirsi haddana uu dadaal adduunyada waxaa ku dadaalayaa laba socoto oo kale bal wataquu shuxa faina shuxa shuxigu ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum dadkii kaba hor idinka horreeyuu halaagay oo suu ku halaagay waa tan xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an safakuu dimaahum oo xirsigii amwaal iyo adduunye iyo waxyaalaha caynkaasa iyo bukligii wixii xuquuqdii iyaga laguma lahaa ay ku bakayleen inay bixin waayeen ayaa keenaya taqaatul iyo inay dhiigyadoodii daadiyaan wastaxallow ay banaystaan maxaarimahum wixii lagaba xarimay ay banaystaan oo maxaarimtii waa wixii laga xarimay aan kaba dhigno ama waaba maxaarimahum waa qadiicata maxaarimi dee bukligan daraaddeed ayay qaraabadoodi iyo maxaarimtoodii inay u gooyaan ayay banaysteenba halaagaas dee adduunye ay kuba halaagsameen bay aakhirana markaa dee waa halaaggii aakhira uba dambeeye haddaba taasuu ku xambaaray bukligii ama shuxigan waxaa ka dhalanaya umuurahaasaa kaba dhalanaya iska jir oo ka dheeraado ka fogaada xadaثnي محamed بن xاtimi qاaلa xadaثna شhabاbة qاaلa xadaثna cabdالعaزيز الmاjishun عan cabdاللahi بn dinaari عan iبn cmara qاaلa qaala rasuul الlahi صلى الlaه عalيه waslم ina dulma dulmigu dulumaat mugdiyo weeye iyo madowyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa daahirkiisanba dulumaatun calaa saaxibi dariiqu u hanuunayo iyo ma arki doono halkaa uu cagtiisa dhigaya halkaa dadkii mu'miniinta ahaa ee nuurkoodii midigyadoodii iyo markaa hortoodaba uu markaa uu soconayo ay kuwa wax ku arkayaanba dee dulumaadka shadaa'idna barhkood kuma fasireen laakiin waa dulumaad ayuu maalinta qiyaamo noqonaya dee dulumaadkaasna kolley shadaa'id iyo dhibaatooyinkaa keliya ahwaashina waa waxaa la xidhiidhayeen kolley ka hadhahaynbe xadaثna qtaybaة بnu saciidi qaala xadaثna layث can cuqayri can الzuhriyi can salimi can abihi wacabdالlahi bni cumar xadiidkii horena isaga inoo warinayay أنa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulki ilaahi qaala wuxuu yihi almsلm ruuxa mslimkii akhulmslm ruuxa mslimkaa walaalkii weeye inama الmuؤminuuna ikhوة diintan bay kuba walaalayiin laa yadlimhu ma dulmayo kolley nafyigu bimacna nahyi weeye oo dee waxaa lagaba dhigay si wuxuu taa u hogaansamo anu dulmi uu walaalkii kula kaco aanu xaggiisa kaba dhacahayn iyo aanu dulmin weeyena waa walaalkii walaa yuslimuhu ma dhiibayo dee wixii isaga halaagayay faraa ugama qaadayo cadowkiisiyo dee waa kii aynu soo marnay halkii walaa yakhduluh yaanu hoojinin oo nusradiisi iyo hilimaadkiisi aanu kaba tegin naftiisii xataa iyo shaydaan iyo waxyaalaha caynkaas ayaanu dee kusii dayn cadowgiisii iyo dhibtii ciddii kale dulmaysa inayaanu kusii dayn oo de balnaanu taas uba dhiibin ha u nusreeyo wey man kaana fii xaajati akhiihi ruuxa ku sugan walaalkii xaajadiisa oo walaalkiisa muslimkaa xaajadiisa guditaankeeda ruuxa kuba sugan kaana allahu fii xaajatihi ilaahay baa isna xaajadiisa ahaanaya ilaahay baa umuurihiisaba u dhib yaraynaya waxaan uu dadkii kula dhaqmayo walaalihi abaa ilaahayna subxaana wa tacaala isaga ku abaalmarinaya oo waxa weeye taas wey waman faraja ruuxa fayda can muslimi ruux muslima kurbatan dhib kaba fayda faraja allahu canhu ilaahay baa kaba faydo biha ay bihadii اkurba kurbadan uu fayday sababteed kurbatan kurbo min kurabi yowm اlqiyaama dee kurbadii adduunyada kolley wax boqolkeed ama dee aad la muqaaranin karaba maaha oo iyadow dee jazuhu yahay marka la eego man jaءa bاxasanati falahu caشhru amhaaliha tana ay xasano tahay kurbadan baa dee xasano cashare iska daaya boqolaalna uba dhigmaysa tii kale ah haddaba kurbo ayaa ilaahay kaga faydaa maalinta qiyaamaha kurbooyinkoodii kaba mid ah waman satara muslima ruuxa ruux muslima astura satarahu llahu yowma اlqiyaamati ilaahay maalinta qiyaamaha uu asturaya bal xadiidka horta ta inoogu sugani waxa weeye ruuxii muslimkaa kaalmeyntiisa loo kaalmeeyo dhibkiisa oo la faydo asturitaanka la asturo fadliga weyne uu leeyahay oo waxaa meeshii dee uu mudanaya ruuxa arrimaha laba yimi in ilaahay subxaanah wa tacaala dee xaajadiisiina uu gudo dhibtiisiina uu faydo bal dhibtii maalinta qiyaamaha korabtiisii u asturanaya isaga ceebtiisa iyo taa u asturo taas buu mudanayaayo bal haddaba icaanadaa ruuxa muslimka ah iyo dhibtoo lagaba fayda iyo sallaadkiisoo la asturaa fadliga ay leeyihin way nooguba sugan yihin marka waxaan u leeyahay shaarixu kashful kurba imika halkan dhibta la faydayo ruuxii maalkiisa ku fayday dhibtaasee kaga fuelay ama jaahiisii iyo magac uu leeyahy jaah uu leeyahy dhibtii kaga dulqaaday ama kaga fayday ama si kale oo dee ku caawiyey iyo musaacadadiisii kaga fayday intuba way soo gelayaanoo de adigu bal maalan xataa hadday noqoto ishaare iyo cid kale inuu uguba tago ciddii kale bal maalan ama waxa weeyaan uuba ishaaro ama dee adigu dalaaladiisii waa dhib la fayday fadligan uu mudanaya xagga satriga bal haddii aan kaba dhigno dee isagii ruuxii asturayey cawradiisii asturayey xisiga ahayd ee isagoo aradan dee dhar siinaya sax ah jazahani waa imanaya waxaa kaloo inta badan shuraaxdu halkan kuma fasiraanba asturidii salladiisii qalad ka dhacay la asturayay markaa qaladku hadduu yahay ama xumaan iyo macsiyo uu ku dhex jiro markaas iyada taasi satri ma laha ee de waa in laga joojiyo n macruufkii laysfarayey munkarkii layskaba nahaya meeshii imanaya kol hadduu ku dhex jiro de waa inkaarkii lagu inkiraya meeshii laazim bay noqon ruuxii ka mancin karayana inuu ka manciyaa dee laazim bay noqonaysaa ruuxii aan karahayna kol hadduu kuba dhex jiro ciddii kale ee wax ka qabanaysa waxaan joojin karaysay inuu u kor yeelo iyada taasi satrin maaha waqtigeed iyo baabkeed wixii lagu dhex jiray in la joojiye munkar la zuulinayo u noqonaya oo xataa haddii la gaadhsiinayo ciddii dee wulaatu lumuur si ay waxaan wax ugaba qabto macsiyada markaa lagu dhex jiro iyada markaa satri baabkeed maaha oo iyada taas wey laakiin hadday dee macsiyo kaba dhacday ay tahay hore uga dhacday oo kale kolle way kala qaadaanoo ruux xumaan lagu yaqaano ku shuhroobay oon dhig ka lahayn waxan hadduu yahay kaasisna dee in la asturo maaha ciddii wax ka qabanaysay si fasaadkiisa loo joojiyo si isagii dee waxaan waa ku dhex jiraa waa wadanayaaye looga qabto dadkii kalena si aanu dhiirin u noqon oo xumaantii dadkaan ugu faafin kaasna isaga waxay leeyihin shar lagu yaqaaneen isagu waxaan dan kaba lahaynba isagana lama asturayo ciddii wax ka qabanaysa waa la gaadhsiinaya laakiin ruuxii bal aantaa ahayd ee macsiya ay kaba dhacday oo kale dee waa taasoo waa tii layna faray dee waxa weya tajasuskiisana laba diiday gees kalena in laba asturo kaloduu dadkaa aan xumaan lagu aqoon qalad mar ka dhacay uu yahay wixiina wax la samaynaye makaanu hayn wax hore u dhaca uu yahay in la wadwado maahee bal in la asturo oo markaa isagana fadligan waa laguba mudanaya iyo satrigan uu waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidka inoo sheego in ilaahay isna asturayo oo dee uu ceebtiisii asturay cawraadkiisii asturay xdثna qتaybة بن سعيid وعلي بن xجر qال xdثna إسmاعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل أتdrوna miyaa ogtihiin oo garanaysaan mal مflisu ruuxa caydha ee mfliskii kuu yahay miyaa garanaysaan koleystan baa نusqooyinkii msلم dhacday ma imaaduna inta badan waxay dhahan wixii aan caqli lahayn baad loo adeegsadaa loo isticmaalaa laakiin awqaadda qaarkeedna caaqilkii waa loo isticmaalaa waana sida halkan debaa imika to loo jeedo maadan bimacnaa man weeye oo ruuxa mufliska ah ee caydhii ku yahay miyaa garanaysaan rasuulka ilaahi baa saxaabadu weydiiyey qaale waxay dhahan de markaasay luqadooda ku yaqaaneen bay uu jawaabeene almuflisu muflisku fiina waa iyagoo eg waa anaga dhexdayada man laa dirhama lahu walaa mataaca waa ruuxi aanu u sugnaanin dirham lacag aan lahayn weeye alaabna aan lahayn adugu waa ruuxa caydha ah een waxba lahayn kaas kaas baa muflis laba yidhaahaa oo annaga agtayda kaasuu muflisku yahay faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina almuflisa ka caydhee min ummatii ummadayda kaba midi yأtي waa man yأtي kula imanaya yowma الqiyaamaةi bصalaaة wa صiyaami wa zakaaةi oo balkaasi dee adduunye ahaan waaba mflisa laakiin ruuxa mutay weeye in lagu magacaabo mflis xaqiiqadiis ay dhabna ay tahayna kan kale waxa dhici karta maantuu tan yahay beri inuu helo iflaaskiiba uu suulo oo wixiiba kaba tagaan inuu iskaba dhinto halkaa dhibtii iyo shiddadii halkaasi kuga haysayna ay kaba go-do ama wax kaloo meel kale ilaahay ugaba keeno iflaaskiisa kuba suulo marka wax daa'ima maaha waa shay daari ah waa berri waxba tegaya laakiin ka xaqiiqa ahaan halaagsamay khasaaray iflaaskiisuna uu dhab yahay eew alla wuxuu dambeeye aanu jirin ee dee dhibtiisuna ay haysan doonto mar kastaba ay haysan doontaa waa ke yaati waa la imanayaa maina almufisa min ummati yaati wuu imanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bisalaatin salaad buu la iman wa siyaamin siyaam wa zakaatin wayaati waanu imanaya qad shatama hada isagoo kan caayay waqadafa hadaa kan qadfay oo waa dee nooc cay une laakiin zinu ku qadfo yaa zaani baabuu ti yiri waa kala cunay maala haadaa kan xoolihiisii cunay wasafaka daadiyey dama haadaa kan dhiiggiisii daadiyey ama haba dilo ama dhiig kale un de waanu kuba dhiman hakaba daadiye wadaraba garaacay haadaa kan oo wax ku dhuftay uleeye ama garaacay macnaa wuxuu la imanayaa adduunyo waa salaad iyo soom iyo zaka waa la yimoonin waxaa xagga ay wax ku baaqdeen ma aha camalkiisna camal dee ajri iyo hawaable weeyaan oo hadduu camal marka horeba riyo iyo sumco looga jeeday oo burin uu buray adduunyada ku yahay wuxuu ku qaanbaxa may noqoteen ee waa camal uu ilaahay daraaddii uu laba yimi oo laga aqbalay oo waa kaa u qoranee uu laba yimi aakhire uu laba soo dhaadhacay ee camal marka horeba aan dee jirin oo buray muu ahayn laakiin maxaa gees kalena dadkan uu dulmiyey ee uu kuba tacadiyey intii uu adduunyada joogay kamuu toobad keenin ciddii xuquuqda ku lahaydna xuquuqdoodii iskamuu celina waa la dhintay isagoo weli xaalada aan ka toobad keenin buu dhintay markaasaa maxay noqon maalintaas dee nin wax daynaya maja adduunyadii waaba ruuxu saamixi kara oo ruuxii waaba la arkaa dee inuu saamaxo ruuxii uba tegay ruuxu wax kalu haystaaba u ruuxan wixiisii uba celiyo ama wixii xaqi uu ku lahaa iskagaba gudo maalintaas ruuxanna wax adduunyuu la tegay ma jirto kii kalena waa baahan yahay oo cid wax daynaysaa mama jirto maxay ee ilaahay xakamkaa ee cadliga ahaana waa la hortegayoo ruux iyadoo bal maalan ahlu janno ah iyadoo ruux ahlu naari xataa wuxuu sheeganayo meeshaa kama tegayo weeye oo taas iyadoo meeshaa cid wax isu sheeganaysa ay jirto ruuxii wax loo sheeganayo jannana ma tegayo naarna ma tegayo waa in xaqii dadka loogaba gooyo sabaa markaa arrintu ay noqon waa bilxasanaati wasiyi-aat waxaa bal maalan dee kol haddaan xoolo lala tegahayn oon wax kale lala tegahayn waxaa lagu kala qaanbaxaya waa bilxasanaati wasiyi-aat xadiidka saasa ayuu kuba yimi oo cabdillahi bn unays warinayaba fayucdaa markaa maxay noqon waa la siinayaa hadakan waa kuwii uu dulmiyey mid kaba mida min xasanaati waa salaadiisii maalan ama xasanaadkiisii wax kaba mida wahada kana min xasanaatihi xasanaadkiisii wax kamida la siin fain faniyat hadday dhammaato xasanaatuhu wixii uu la yimi ee xasanaada hadday dhammaadaan qabla an yuqdaa maa caleyhi intaan wixii korkiisa ku sugnaa ee xuquuq ahaa ee lagu lahaa aan la dhammayn oon la gudan ukhida waa la qaadayaa min khadaayaahum waa iyaga dunuubtoodii baa lasoo qaadi waa qadarkii madlamada maha wax ziyaadaha lama saarayo intii u geysay in u dhiganta oo dembigii ah ayaa lasoo qaadayaa fadurixat calayh waa lagu tuuraya mana aha lama odhanayo walaa taziru waasiratun wisra ukhraa baa ilaahay yidhi ee dembi aanu lahayn see loo soo saarayo tani waa wixii uu geystay weeye waa wixii uu geystay isaga waa wixiisi maha wax dad kale waa qadarkii in leeg baa laga soo qaadayaa xaqee uu ku lahaa markaasaa isagii la duldhigayaayo dee kolley xasanana uma harhsana dembigiisii kalena waa kan dembi ugu soo biiray uma durixa fi naari naar baa laguma tuuraya macnaa ninkaas baa dhab ahaan muflis ah ninkaas baa caydh ah ninka dee dhab ahaan khasaaray ee halaagsamay ee wuxuu dambeeyaana aanu jirin kaasi waa ninka wixii uu xasanaad lahaay oo dhan dad kale ay qaateen kolle xadiidku waa xadiid aad dee culus weeye camalkeennan kolley aynaan dhammaynahayn oo salaadii iyo soomkii iyo tan sidiisii uma dhammayno kolley nuqsaan buu leeyahay khalal buu leeyahay in kol kol ikhlaas la-aan baa iman kolna sidiisii kolley loomama dhameeyo camal dan oo dee aynu leenahay mama jirto camalkii koobnaa ee aynu laba nimi maalintii ugu baahnaa ruuxuyo xasanaadkiisii ama mee ajrigiisii uu sugayey haddii camalkii dad kale ay qaataan oo meel uu ku sameeyeyba aan joogin ama dembi dad kale ay lahaayeen isagii la saaro kolley waa khasaaro aada iyo aada u weynoo arrinku waxa weeyaanu waa digniin aad u adag oo la isaga digayo dulmigii dadka la dulmayey cay ha noqoto ama wax badankoodii ku tacalluqsan ha noqoto maalkoodii oo wax laga qaato ha noqoto cirdigoodii wax ku tacalluqsan ha noqoto waa digniin marka arrinku waxa weeye intaad adduunyo joogto isdhowr hadday waxyaala kaa dhaceenna ka toobadkeeno bal ciddii dee waxa weeye sidoo xadiid kaleba rasuulka ilaahi ku yihi falyataxalalhu اlyowma maanta ruuxii uu wax u geystay ee wax uu markaa dee ka hayay xalaal ha weydiiso ha ka saamixitaan dalbo intaan la tegin aakhiro maalin aan dirham iyo mataac iyo dinaar iyo wax kaloo lagu kala qaanbaxon xasanaad iyo sayi-aad ahayna aanu jirin bal tahay gees kalena hoostay bacd alculamaa yidhaahaan de bal camalkii ruuxii waxyaalahan ay kaba dhaceen kolleyna way naga dhacayaan intaase ruux bal camalkiisii saalixaana haba badsado oba intaasoo dee marka haddii xasanaadkiisii lagu qabsado oo dad kale ay ku yimaadaan oo ay qaataanba ay wuxuun u hadhaan oo hadduu dee ziyaado iyo camal saalixoo badan lahaa waayo ninkanba haddii ay xasanaadkiisii markii la siiyey ay waxa weeye xuquuqdii dadku ay wada dhammaystaan iyadoo weli xasanaad u harhsan yahay u badbaadaya iyadoo xasanaad u harhsan yahay laakiin waa mushkiladii markay xasanaadka hadday dhammaadaan welina ay joogaan halkan dad le waxbuu naga hayaa iyada marka caynkaasaa dee halaagan adagi imanayaayo dembigoodi inta lasoo qaado ayaa isagii lagu duurtuuraya markaasaa xasanaadkiisii uu sameeyeyna in dad kale ay qaadanayaan ay ku intifaaci dembigaa dad kale ay sameeyeenna sababtii haba ahaatee isagii uu ku halaagsamaya walciyaadu billah bal markaa waa dignin adagoo la isaga digayo madaalimta dadka inta uu ruuxu wakti haysto adduunyo joogana inuu bal ciddii uu wax ka hayay ka dalbo cafi ama wixii uu iskaba celiyo taas baana ay tahay bal camalkii saalixana la badsado xadaثna yaحya بن yaحyى وqtaybaة بن xujri qaluu xadaثna ismaaعiil yacnuna bna jaعfari can اlcalاءi can abihi can abi hurayraةa caawa sanadkan dee ismaaعiil ibnu jacfar inta ka dambaysa xadiidkii horena uu ahaa bal axaadiid kaloo dambeeyaana malaa way jiraanbo dee idna san ay kuba soo noqon doonto yacnuuna markii horena sheekuu kaba cabiray wahu ibnu jacfar cibaarada imikana siiqadii buu bedelay uu leeyahay saddexdoodaasi waxay ujeedaan ibnu jacfar oo ismaaciillo kalena meeshan way gelayaan sheekhi baa si loo garto ismaaciilkaasi ku yahy bukhaari oo kale xadiidkan san kuba wariyey kitaabkiisa aladab lmufrad baan ujeedaa xada ismaaciil un baa taalay can ilcalaa markaa ismaaciilku kuu yahay oba kaas oo kaleo dee ishtibaah baa ruuxii kuba imanaya ismaaciil ibnu abi kasiir baa halkan galoo dee waxa weye ismaaciil markaa m ismaaciil ibnu culaya meeshan qaban kara oo ismaaciillo kalaa geli kara bal waa kan maanta muslim inoo caddeeyey kolley intana meelahan uu kusoo noqnoqodayan cibaaradan isticmaalaya si loo gartee wuxuu yidhi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslama qaala latu'aduna اlxuquuqa ilىa ahliha ywma اlqiyaamati laamtu qasam muqadaray jawaab u tahay wallaahi baan ku dhaartee latu'aduna waa gudan doontaan alxuquuqa xuquuqda ilaa ahlihaa ehelkeediibaa u gudan doontaan markaaba waxaan leenahay waa jawaabtii qasamkaa alxuquuqna waa jamcu xaqin waxaana uu xaqani halkan yahay wixii insaanka dee waxa weeye isaga korkiisa ku sugnaaday ee ay waajib ku tahay inuu guto u cid kale u guto markaa xuquuqdii badanka xuquuqdii maalka xuquuqdii acraada ama cirdiga intaba wuu shamlinaya kiisii yaraayo kiisii badnaana waa shamlinayaayo hadday xuquuqdani mid yar ay ahayd iyo lagu lahaa isaga ay laasamka ku ahayd inuu guto iyo hadday mid weynba ahayd hadduu xaqani xaq badaniyo ahaa hadduu xaq maal ahaa hadduu xaq cirdi ahaa intaba dadki ilaha waa loo gudnaya xadiidkii ka horreeyba oo taan soo aragnay shatmigii iyo qadafkii waa cirdi oo kale iyo taas oo kale waa tan dee ruuxii xasanaadkiisii baa dee la qaatay oo kale hadduu maal waa kale maala haada waa xaq maalow ahaa imika waxaa kaloo ahaa wadaraba haada wasafaka dama haada xaq badan buu ahaa bal markaa waxaan leenahay xaq waxaa looga jeedaa ma yaxiqu calى shaksi an yuadiyahu waxaa laazim ku ah shaksigu inuu guto kaas baa looga jeedaa waxaan u shamlinayaa umuuraha aan soo sheegno o dhan haddaba rasuulka ilaahina waa dhaartay dhammaan xuquuqda dadka ilaaha waa u gudan doontaan kolley alxuquuqana way noo nasbisan tahay haddii alxuquuq la yidhaahna way ishaareen culimmadu ama way soo qaadaanoo markaa laga dhiganayo faacil oo ficilka horena halkan latu-adunna aan ka leenun baan latu-adanna la odhan waa la gudan doonaa alxuquuqu xuquuqdii ilaa ahliha yowma alqiyaamati xataa yuqaada ilaa la qisaaso ishaatishaaتadii aljalxaysenyada ahayd waa tii aan geesaa lahayn midashaatishaatadii alqarna ay geesaa lahayd oo hadday dhacday eg in neef adhi arri ka soo qaad geesani mid kaloo seenyo oon geesa lahayn ay herdido dee ay ugu xoog sheegato geesaheedan ine waxay iskaga celiso tii kale maba lehe waa lasoo saari waa lasoo xashrin walow iyaga takliif aanu jirin sawaab iyo ciqaab sugayaana aanu jirin haddana wixii waa loo kala goynaya waa qisaas baabkeed laakiin waa qisaas muqaabala wixii ay ku samaysay adduunyaha waxaa la qaabilinaya wax laba mida iyada laakiin jase ka dambeeya ma jirto ciid baa lagaba dhigi dee kol haddii xataa xayawaankii aan mukalafkaba ahaynee sawaab iyo ciqaab sugaya aanu jirin maalintaa inta la soo saaray wixii bal matalan iyagu ay isu geyseen loo kala gooyey dadkii maxaad u malayn weeye iyada ruuxna ruux laguma dhaafayo waxaan adduunyo looga toobadkeenin ee xuquuqda dadka ahaa ee ciddii lahayd baa loo gudanaya xadiis baa wuxuu kuba yihi maalim al abudar xadiiskii baanu ahaa iyadoo rasuulka ilaahay uu laba socdo oo abudar uu laba socdo ayuu laba neef o adhiya oo labadee isherdiyaya madaxii isla dhacaya ayuu soo maray oo ay soo mareen u yihi abudaro ma garanaysaa waxaana isku herdiyayaan maxay isu sheeganayaan miyaad garanaysaa may buu yihi deetuu rasuulka ilaahay muxuu yihi walaakina allaha yadri wasayaxkum baynahuma ilaahay laakiin taasi waa ogyahay waa sade halkan aan hayno labadoodii in loo kala goynayo ilaahay waa ogyahay taasoo waana la kala saariyo haddii dee midkood mid baarim ahaa ka kalanoo kale walow aan sawaab iyo ciqaab ka dambeeyaa jirine ay tahay waa qisaas min baabi muqaabala wixii markay adduunyo kula yimaadeen baa wax lamida un la qaabilin dabadeedna halkaasi arrintooda kuma dhammaanaysa laakiin dadka dee taasi kama dhammaanayso oo waatay bacd almufasiriinna soo naqliyaan marka sidaas oo kale intay waxaan iyaga cabdigaa taabkii dhaco wax loo kala gooyo haddana la yidhaaho ciid noqda cid lagama dhigo in gaalka odhanaya yaa laytanii kuntu turaaban uu odhanayo markay xaaladaas noqoto dee waa iyaga wax sawaab iyo wax ciqaabo ka dambeeya ma jirte laakiin qisaaskani takliif maahae waa min baabi muqaabala weeye xataa yuqaada lishaati ljalxay min ashaati alqarna xadaثna mحamed بn cabd لlah بn nmayri qala xadaثna abu mucaawiyaةa qala xadaثna burayd بn abi burdata an abihi can abi musa burayd بn abi burda badan baan soo aragnay waxaanan soo maray burayd waa ibn cabdillahi bn abi burda waa awowgii maaha imaka awowgii weeye maha aabihii horeyna usoo aragnay taas in badanna kitaabka kumino kuso sanadko sanade can abihi aabihi abu burda waa can jadihi weeye burayd ibn cabdillahi bn abi burdata can abi muusa isaguna abu burdana abu muusa kaba warinaya qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam in allaha ilaahay caza wajala yumli waa koranaya waa u kaadinayaa lilaalimi kii daalimkaa macnaa yumhilu wa yuakhiruu dib dhigayaa weeyo muddadu usii dheeraynayaa xoolihiibuu usii badin awlaaddiibuu sii badin jaahi iyo suldadii iyo wixiu hayay buu kusii dayn oo uu kuma daynayaa taas waana daalim dee kaa jabbaarkee dadkii ku tacadiyaya dhibaya muddadu uba dheeraynaya xoolihibuu u badna awlaadiibuu uba badna waa si dulmigiisu u bato si dhiilkuusu uba buuxsamo weeye walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim inamaa numlii lahum liyazdaaduu isma walahum cadaabu muhiin bal markaa ilaahay waa u kaadinaya ee faida akhadahu maha arrintu say kaba cabireen min laha yumhilu walaa yuhmil say idhahaan oo ilaahay waa u kaadiyaa waa dib dhigaaye laakiin ma ihmaaliyo arrintu maaha in sidaa lagu daynayo wax u dambeeyaa jirin waa laga dambeeyaa bal ismigii baa ziyaadaya ziyaadayo dulmigiisii baa intii hore ka badnaanaya oo markaasaa mar ilaahay qabane wixii oo dhanna haddana ciqaabtiina way u kordhaysaa una faida akhadaw laakiin marka uu qabto ilaahay lam yufritu ma fakinayo maaha cid kale maaho dee ruuxan intuu kol u gacan galay haddana si un ugama baxsaday ilahay lagama baxsanayo ilaahay ma sii daynayo ma fakinayo dee ciqaab adag buu laba kulmaya uma qara'a rasuulka ilahi wuxuu aqriyey wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalimat ina akhdahu aliimu shadiid kollay soo dee ambiyo nebi nuux ugu horeeyey baa ilaahay kasoo warwaramay aqwaamtoodiina waa dee waxa weeye huud baa ku xigo markaa saalix baa kuga xigo ambiyo kala duwan oo la halaagay aqoomtoodii markii ay dee kufriyeen dulmigoodii batay iyadoo ambiyadii loo soo diray ambiyadoodii ay beeniyeen halaagoodii baa ilaahay kasoo wada waramay markaasaa ilahay wuxu uhi wakadalika waa sidaa dee umamtaa hore iyo qolooyinkaa lagaaga soo qisooday ilaahay u qabtay ee u halaagay ayaa akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisa ay tahay idaa akhada alqura markuu qaryooyinka waa ahla alquraaye waa dadkii degenaaye marka uu qabto walxal iyo daalimatun qaryooyinkaasi ay mid daalimo ay yihiin ay dulmi laba yimaadeen ina akhdahu aliimun shadiido waa kaa xanuunka badan ay aliim muqlim xoog adag oon dee adag oo daran oon lagama baxsan karahayn baabu nasri اlakhi daaliman aw madluuman wuxuu u baabaysan yahay walaalkii nusrayntii loo nusraynayey daaliman xaaliyo isagoo daalima oo dee waa qabashadii la qabanaya dulmiga laga joojinaysa inoo dambeysa aw madluuman ama uu yahay mid laga gardaranayo la dulmayo xadiidku inoogba iman xadaثna أحmed بn cabd للahi بn yunusa qaala xadaثna زuhayr qaala xadaثna abu zubayr can jaabiri qaala iqtatala waxa islaayo dagaalamay kollay meel bay isugu yimaadeen ceel iyo waxbay isuguba yimaadeen ghulaamaani laba inan oo waxa weeyaan kollay laba shaab bay ahaayeen say soo naqliyaanna nin reer khifaara ayuu ahaayo cumar ibn اkhadaaba jirkiisaayo malaha faraskiisa iyo waxwaday nin kalena nin reer juhaynu ahaa laakiin xariif ansaareed bu ahaa sinaan baa la odhanaya mina jahjah gulaamu gulaam min almuhaajiriina muhaajiriintii kaba mid a iyagoo gulaam min alansaar bana dee way markaasoo kollay gacno baaday dhacday waaba tan mid baa kood baa kakale agu dabadii ama ka laaday ama kaba dhirbaaxay marka ay wada hadleen fanaada almuhaajiru kii muhaajiriga ahaa ayaa dhawaaqay awilmuhaajiruuna waa shakiya de waa laakinine oo muxuu ihi ya lilmuhaajiriina muhaajiriina ya muhaajiriina waa u qayshaday wanaada alansaariyu ansaarigina waa dhawaaqayo ya lalansaari kallay laamtu waa laamtii istiqaasada weeye laam listiqaasa dee waana imika iyadoo gaara oo go-an baa imika inoo taala nusqooyinkii way dhacday malaha riwaayaadka nusqooyinka qaarkoodna iyadoo dee ay la xidhiidhsan tahay ama laamta labaad la xidhiidhsan tahay waana sidii badnayd inay la xidhiidho taas baa dhacday macnuhu waxa weeyaan waa laamtii istiqaaso oo macnuhu waxa uu yahay adcu lmuhaajiriina waastakit waa markaa dee san inagaba dee markaa yaa reer hebelaydii weeye oo muhaajiriintiibaa walow dee wasfigaa fiican iyo mamduuxa ah ee xagga sharcigana qiimaha weyn kula uu yahay iyo ansaar haddana jaanibkii kale loo adeegsaday waa laysu qayshaday yaa reer hebelay bay noqotay yaa muhaajiriina iyo yo ansaare fakharaja rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa soo baxay faqaala wuxu uhi ma haadaa markuu dhawaaqa maqlay waa maxay muxuu yahay waxani dacwa ahlijaahiliyati dacwa ahlijaahiliyati ma dadkii jaahiliyad ahayd iyo ahla jaahiliya dacwadoodii iyo dhawaaqoodii iyo isuqayshigoodii ma ayaa ayay tahay arrintu dee waa yaa reer hebelaydii ay reer yaa bani fulan ama yaala fulan ay odhanayeen markaa gar iyo gardaraba intay qoladii loo qayshaday ay kuba soo baxaan ruuxii iyagoon xataa hadduu daalim yahayna ay dee baal joogsanayeen markaa walow imika lafdigan almuhaajir iyo alansaar uu yahay dee ismiga sharciga islaamiga bal qur-aankana inoogu soo noqnoqda ammaantiisa iyo madxigiisa iyo qoomkii dee taa ku sifoobay in laba ammaano markii dee san kale loo adeegsaday ee tacasub iyo nooc kaloo ah in dee qolo ka saabaqo dee ninkii uu doonayo inu yaa garab ka doonayo inay uhiiriyaan iyagoon hubsanba waxa uu yahay inuu gar daran yahay in kale taas ayaa waxay noqotay dee si yaa reer hebelaydidii madmuumka ahayd bay la ayay noqotay kol haddii dee tacasub iyo markaas iyo bal matalan taas laysugu yeedhay qaaluu waxay idhah la may arrinkuma yaa rasuul allahi arrinka maaha dacwa ahlijaahiliya ilaa ana ghulaamayni laba gulaam baa iqtatalaa dagaalamayo fakasaca kascigu sidaan soo sheegnay ama seef ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama lugta haba noqotee ama waxa weeyaan gacan haba noqotee waa ruuxoo dhabarka ama dhabada wax lagaga dhufto fakasaca axaduhuma alaakhar marnaa markay meeshii isku yar cidhiiriyeen ayaa midkood ficilkan laba yimi labadii mid ahaan baa la yimi qaala wuxuu hi markaa arrinku taas bay may ahayn arrin kale may ahayn iyo iyadoo dee inta la kala raacay halkan saa laysu qayshanayo may ahayn oo lagu dagaalamayo marka wuxu uhi falaa ba'sa arrinku markuu dee taasuu yahay waxa weeye maha in tacasubkan iyo jaanibkan rasuulka ilaahay ma taa kumaba sugayo laakiin arrinku marka aanu dee dacwadii jaahiliga ahayne wax dhacay oo la xaliye uu yahay baasi ma jire walyansur ha uhiiliya arajulu ninku akhaahu walaalkii daaliman xaaliya isagoo gar daalim ah aw madluuman markaasee buu ugu hilinayay in kaana daaliman hadduu yahay mid daalima oo walaalkii daalim yahay falyanhahu oo sida dee kan muhaajiriga ama ansaarka hadduu ha u diido ha ka joojiyo wixii oo gacantiisaa qabto taas baana faina lahu nasrun xumaantii lagaa joojiyee gacantaada la qabtay ayaa uhiirin inay isagay dantiisa tahay maslaxadiisa ay tahay dembi baa laga badbaadinaya xumaan kalena waa laga badbaadinaya nasri bay taasi u tahay wain kaana madluuman hadduu madluum yahayna falyasru de haddii laga gardara yahayna ha hiiriyo xadثna abubakr بn abi shaybata wzar بn xrbi وaxmed بn cabdta الضabiy وبn abi cumara wlafd lbn abi shaybata qaala بn cabdta akhbarana wqaala اlآakharuuna xadaثna sufyaan bnu cuyeynata dhammaantoodna sufyaan bay ka wada warinayaan qaala wuxuu ihi sufyaan samica cmr وacmr bnu dinar wuxuu maqlay jaabir bn cabdالlaahi yaquulu kunaa waxaanu ayn maca الnabiyi salى الlahu عalيh wasalam fii ghazaati duulimaad kollay muraysiic bay ahayd fakasaca rajulu nin baa adigu dabada ka laaday ama ka dhirbaaxay min almuhaajiriina rajula nin min alansaari faqaala alansaariyu nibaaya wuxuu yihi yaa lalansaar waqaala almuhaajiriyu yaa lalmuhaajiriina faqaala rasuulu llaahi sala اllahu calayhi wasalam maa baalu dacwa aljaahiliyati jaahiliyada dacwadeedii maxay tahay xaaladeedu maxaa dhawaaqii jaahiliya uu yahay dee arrinkani kol haddii san markaa dee reerreer loo kala baxay oo ansaar iyo muhaajiriin waa dacwadii jaahiliga o nin kastaba wasfigu ama i magacani magacii islaamkaee fiicna haba noqdo qaale waxay idhahan yaa rasuula اllahi kasaca rajulu min almuhaajiriina rajula min alansaari faqaala rasuulka ilaahi waxu uhi dacuha macnaha yaa reer hebelay ama yaa bani fulaan iyadoo nusar saas lagaba doonayo daaya faraa ka qaada fa inahaa muntinatun muntinatun mid uraysa weeye wax qarmuuno oo uraysa weeyaane daayo sababtuna waa maxay liannaha tusiru tacasuba calaa gayri اlxaq waxay arrinkani dhalinaysaa sabab u noqonaysaa tacasub laysu tacasuba waxaan xaq ahayn oo shaygan dee xaqba noqonayo maxay keenaysaa ataqaatul calى اlbaطil weeye in baطil iyo dagaal baطil lagu dagaalamo ayay keenaysaaba dee umuurahaasna waa waxaa halaaga iyo dacwadii jaahiliga sideedii ahayd iyo naarna keenaya fara ka qaada oo ka fogaada fasamica cabdullaahi bn ubay waa hadalkii hore ayaa lalmuhaajiriina buu maqlay ra's almunaafiqiin cabdullaahi bn ubay oo isna laba socday faqaala wuxuu uhi qad facaluuha miyay sameeyeen arrinkaa miyay iyagoo inagu dejinay soo dhaweynay ayay imikana isugu keen qayshanayaan ay leeyihiin ya lalmuhaajiriina ay leeyihiin wallahi baan ku dhaartee lain rajacnaa haddaan laabanay ila lmadiinati layukhrijana alaczu min aladilla de markii hore dee rasuulka ilaahi la gaadhsiiyena waa dafiray qur-aankii baa kuba soo degay suurat munaafiqiin waa qisadii ay kuba soo degtay qaala cumaru cumar baa wuxuu uhi dacnii idaa rasuulka ilah markii de arrinta ayaadkina ay soo degeen zayd ibnu arqab baana warka markii hore keenay adrib cunuqa hada lmunaafiqi ninkan munaafiqee saaleh ina wuxuu leeyahay madiine haddaan ku laabano ka cazi isagaa isku wada ka cizada badan oo waa isagaa issheegayiyo dee taas iyo wixii atbaacdiisa madiine kaa dullinimada badan rasuulka ilaah iyo ciddii kale muhaajiriintahayd buu ujeedaa way ka saari doonaan taas buu hadalkaasuu yihi de waananti ilaahayba qur-aanka inoogaba soo warramay isagoo markii hore isagu dafiray idaa buu yihi kan munaafiqa aan dile faqaala rasuulka ilahi wuxuu uhi dachu daa laa yataxadaث الnaasu iska daa faraa ka qaad dadku yaanay ku sheekaysanin oo kuma sheekaysanayaan ana muxameda mxamed yaqtulu asxaaba asxaabtiisa inu laayo oo rasuulka ilaahay waa xilmigii dulqaadkiisii umuurahan dee tanu maanta maalintanun kamay dhicina maalmo kalena tani way kaba dhacdayba markaa ninkani walow uu mutay dilkaas de haddana masaajidiina waa la joogay waana kan jihaadkii u raacayay afkana waa kaa shahaadanayay wuxuu ku tirsanaa ouna lagu tirinayay asxaabtii rasuulka ilaah inuu kaba mid yahay dadkii markaa haddii laba dilo dee wixii isaga la socdee munaafiqiintaha iyo ama hadday doa wax reer kuba raacayna way markaa hore maalintaa way kaba cadhoon lahaayeen arrinkaas oo kale gees kalena dadkii dabadeedee islaamka loogu yeedhayey baanay arrintan de noqon lahayd wax islaamkii ka hor joogsado idhaa dadkii raacay ee isagii u nusreeyey buu haddana ku jeesto uu laynaya bal markaa rasuulka ilaahay wuxuu uga tegay arrinkaas oo waa dhici karta sunaxumo dacwadii inay ku keentay islaamnimo bal waxa weeye iska daa buu yihi dadku kuma sheekaysanan yaan lagu sheekaysanin moxamed asxaabtiisa inay daahir ahaan walow munaafiqa yahay daahirahaan haddana maxsuuban calaa asxaabi ayuu kaba tirsan yahay taas buu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh xadaثna isxaaq بn ibrahim وisxaaq بn mansuri ومحamed بn raafici qaala بn raafici xadaثna wqaala اآkharaani akhbarana cabdالraزaaqi qaala akhbarana macmar can ayuba can cmr bni dinaari can jaabir bni cabdالlaahi qaala kasaca rajul min almuhaajiriina rajula min alansaari faata الnabiya salى اllahu عalيه waslm ninkii ansaariga ahaa baa u yimi rasuulka ilaahay oo fasa'alahu lqawada qisaas iyo ninkan in looga gooyo waxa uu ku sameeyey buu weydiistay faqaala nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi dacuuha waa yaalalmuhaajiriina iyo yaallalansaarida weeye maha dee ninkan su-aashiisi faraha ka qaada fa inahaa mumtinatun oo ka dheeraada waa dadkaa walaalaatiin ilaah baa idin walaaleeyey ee kii daalimkaana ee dulmigii ka wada joojiya idinkoo u dhan kii madluumkaana u nusreeyo oo laakiin hadalka fara ka qaada waa waxaa uraya ee xumaan iyo tacasub ala calaa kayr اlxaqi iyo taqatul cala اlbail iyo waxyaalahaas ay kaba dhalanayaan ama waxaa keenaye wabtaraxu mumni wallah subxana watacala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk